bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon munaasabadda maalinta maloosooyinka adduunka oo lagu qabtay maanta magaalada johor xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka waxbarashada oo degmada yaaqshiid ka dhagax dhigay iskuulka janaal daa'uud dowladda federaalka soomaaliya oo beerisay in la ceeriyey dowladda federaalka soomaaliya oo beerisay in la raacdeeyey safirka iskutaga imaaraadka carabta siyaasiyiinta mucaaradka oo sharoodo ku xireeyey ka qaybgalka kulankii uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan maraakiibta maraykanka ee barak dhexe oo bilaaway howlgol ka dhan ah dhanka badda
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan asigo faahfaahsan munaasabadda maalinta maloosooyinka adduunka ayaa lagu qabtay maanta magaalada jowhar xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle caliika ayaa inoo faahfaahinaya munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay taasoo lagu xusayey maalinta umulisada adduunka oo lagu qabtay magaalada jowhar munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay doomiyaha degmada jowhar axmed duq magaalada ururada haweenka hirshabelle dhakhaatiirta qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyntii munaasabadda umulisooyinka adduunka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha umulisooyinka gobolka shabeellaha dhexe doreys faadumo sheekh
sida habka ay wax u qabtaan sida ay u badbaadiyaan nolosha haweenka waa maalin lagu muujinaayo waxqabadka umulisooyinka ayaa lagu iftiimiyaa maanta oo kaleetood taasoo ah in ay ka qayb qaadato badbaadada nolosha iyo horumarka caafimaadka bulshada sanad walba waxaa soo baxo halkudheg ku saabsan umulisooyinka halkudhegaas markaa halkudhaga maanta sanadkan waa cad yahay waa one million more midwives waay taasoo macnaheedu uu yahay in loo baahan yahay hal milyan oo umuliso ah oo dheeraad ah in loo baahan yahay marka taasi waa wax cad oo loo jeedo macnaheeduna waxa ay tahay in muxuu ahaa ii sheeg bacdamaa umulisooy hal milyan oo moor marka laleeyahay waxaa la rabaa in ay ka shaqayn karaan ama ay caawin karaan ka bilowmin gobol degmo ilaa iyo tuulo inay wax u qaban karaan sida aad ka wada warhaysiin umulisooyinku waxaa jiro waxqabadkooda inuu yahay waxqabad aad iyo aad muhiim u ah wax ay garab istaagaan hooyada marka ay liidato marka ay dhibaataysan tahay uurka leedahay wakhtiyada xasaasiga ah ee hooyada ay ku jirto ayay umulisooyinka garab istaagaan sidaas aawadeed waxaa loo baahan yahay in aan haddii aan iswada qabsanno ururada dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn inaan awoodi karno inaan samayn karno maxaa la yidhahdaa system caafimaad xooggan hubinaaya in hooyo kasta ilmo kasta ay heleen gargaar caafimaad taya leh sidoo kale munaasabadda xuska umulisooyinka adduunka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada jowhar
inay tahay hooyadii labaad umulisada laakiin soomaaliya umulisada markay shaqada qabanaysa keliya la ogyahay inkastoo hooyooyinkeenna ay la socdaan ogyihiinna waxtarkooda haddana waxaweyaan umulisada aad iyo aad ayay wax badan uga tartay bulshada la-aanteedna wax soconaya ma jiraan marka waxaa keliyoon rabaa inaan ku booriyo insha allahu tacaala umulisooyinka inay ku dadaalaan sidii ay ugu dadaali jireenba badbaadinta hooyooyinka umulaaya iyo wakhtiga ay ku jiraan umusha oo ah wakhti runtii aad xasaasi u ah sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ururada haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar kuwa hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar haweenka oo xilliga dhalmada ku jiro waa warshadii aadanahoo dhan ay ka imaanayeen hooyo waa warshad bini aadankaoo dhan ka soo baxo umulisooyinkana waa injineerkii oo ogaalahay xilliga ay ku sugan tahay iyo waxa ay tahay oo cadday lahay waxa ay ku sugan tahay oo inaad sheegi lahay waaye umulisooyinka waxaan soo jeedinayaa hay-adaha ee caalamka ku nool mashaariicda ugu weyn oo loo horumarinta u baahan waa hooyada ee bini'aadanka ka imaanaya bini'aadan haddaan la daryeelin ama la xidinin ama mashruuciisa la hormarinin waxa kaloo la qabanaayo
umulisadu waxay haysaa howl aada weyn khaasatan waxaa laga ugu weyo dhiiggeeda horteeda ma facsaana waxaa waaye umulisadu waxay leedahay ixtiraam waxay leedahay hay-ada diiwaanka gooliye ay in layska xil saara ay mudan tahay umulisooyinku waxyaabaha ay qabtaan waxaa waaye badbaadi ummadda bulshada haddiisan umulisa joogin inay jiri lahayd ma aaminsanaa sababta ay tahay waxaa waaye maalinta ilmaha caloosheeda galaan hooyada way la socotaa
aad iyo aad ayaan ku baraarujinaa una gurigeena codkayga ku taagi jiray in umulisooyinka kor loo qaado wad aragteen dalkay waa raaxad weynyahay micnuhu waxay ku dhamaanaan dhiigbax waxay ku dhamaanaan suufuran waxaan leenahay dadka maanta inta kiifaiyo khadiijo aflowlow ka tahay shaqada dadka almarsoofka bihii ku qorashamina ugu ololeeyey inaan dhaqaatiir qolkaa ku dhalatay ay wax qabtaan marka aadinaad mid walsoo qortaalinta xusnuu qof walba xoola sheegsheego kulma noqdo taariikhdaa mid walba ku dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka hirshabelle iyo guddoomiyaha dhallinyarada degmada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda umulisada ay u leedahay bulshada soomaaliyeed ee maanta waa maalin weyn oo loo asteeyey maalinta umulisooyinka adduunka ee sanad kastana maanta oo kale la xuso xaqiiqdii waxaan ognahay umulisooyinka bulshada waxay u haayaan meeshaan waxaan fadhiyo maalintii aan gabarta ahay maamooyinkii qayb ka qaatay in aan dhalo maamo maryan ay kow ka tahay iyo ay duniyo de ma soo koobi karo maamo khadiija ilmihii ugu dambeeyey marka horta aadaa wanaagsan tihiin duruufaha adag aa ku shaqaysiin iyo xaaladaha maanta waxaa loo asteeyey in lagu maamuuso idinka in lagu weyneeyo in lagu taageero waxaan ognahay in nila maamuuso maahan wax badanaa istahishi adduunyada waxa joogo oo dhan haddii aysan umaliso joogi lahayn xaqiiqdii dhibaatooyin badanaa dhici lahay ay waajib nagu tahay inaannu xusno uguna hambalyeeno shaqada culus ay hayaan Ee, umulisooyinka soomaaliyeed haddii aan usoo dego waxaan ognahay waxay u taagan yihiin har iyo haween har iyo haween sidii mar walba ay u badbaadi lahaayeen naf ay u kala saari lahaayeen cunugii iyo hooyadiisa mar walbana waxay u taagan yihiin si volunteer ah inay ku shaqeeyaan waqti waqti walibo iyagoo u maraya rafaad adag keliya ma ahan gobollada iyo degmooyinka inay ka shaqeeyaan umulisooyinka ilaa ay waxay jiraan tuulooyinka waxaan ognahay umulisooyin fara badan oo ku sugan guud- ee, daafaha caalamka khaasatan soomaaliya gaar ahaan markaan usoo degno gobolkan shabeellaha dhexe degmadiisa jowhar waxaa jira umulisooyin si volunteer ah u shaqeeya waajibkoodana u guto guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey ahna duqa magaalada jowhar ayaa ka hadlay munaasabadda maalinta umulisada adduunka oo maanta lagu qabtay magaalada jowhar waxaan leeyahay dhammaan kasoo qaybgalayaasha umulisooyin badan iga muuqdo dooleedda oo kale iyo dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka een, eh, waxaan leeyahay maalintan qiimaha leh oo sida sharafta leh loo soo agaasimay waa soo dhoweynaynaa aada umaasantii
wasiirka waxbarashada ayaa degmada yakshiida ka dhagax dhigay iskuulka janaal daa'uud ayaan aadanna ayaa muqdisho ka soo dirtay ka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa maanta si rasmi ah oo dhagax dhigay dhismaha iskuulka jenaraal daa'uud oo laga hirgelinayo degmada yakshiid ee gobolka banaadir munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maamulka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo dhammaantood soo dhoweeyay hirgelinta dugsigan cusub ee waxbarasho xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada xasan maxamed cali ayaa sheegay in iskuulkan laba kun iyo afar boqol oo arday ay wax ku bara doonaan iskuulkan hadduu ilaahay halka noqdo waxaan rajaynaynaa sanna dugsiyeedka soo socdo ilaa iyo soddon fasal in laga dhiso soddon fasal waa qiyaasi kartiin inta ay qaadi karto waa qiyaasi kartiin haddii afartan arday keliya la geliyo subaxdii wuxuu qaadaa kun iyo laba boqol galabteed wuxuu qaadaa kun iyo laba boqol laba kun iyo afar boqol oo arday ayaa ka faa'iidaysanaya iskuulkan kaas marka la dhisana sidoo kalea looga faa'iidaysanaa waxaan rajaynayaa iskuulkan inuu noqdo iskuul ay ka faa'iidaystaan dadka xaafadda deggan iskuul wuxuu noqon doonaa la qalabeeyo macallimiintiisa ay dawladda ay qarashka bixiso oo lacag la'aana hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka waxaan rabnaa dadka xaafadda deggan inay ilaashadaan iskuulkan gudoomiyaha degmada yaakshid suleymaan fargax iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan ayaa goobta ka hadlay annaga heer yakshiid dadaan ahay aada ugu faraxsannahay sababtoo ah iskuullada danta guud ama publiga aada way noogu yaraayeen marka waxaan aad ugu faraxsannahay in maanta iskuulka janar daawuud hoose dhexe ee- oo la dhagax dhigo sidoo kale dhismihiisana oo mar dhow bilaawdo sidoo kale wasaaradda waxbarashada mar dhow waxaan ka sugaynaa qaybta sarna sidoo kale inuu noo dhagax dhigto hadduu ilaahay yidhaahdo bulshooyinka degmada yakshiid waxaa ugu bishaareynaa in mar dhow iskuulka jaraa daawud hoose dhexe inuu dhismi doono qaybta sarena sidoo kale insha allahu tacaala waxbarasho firiya heli doonaan waxaa farxad inoo ah saaki in la dhexdhigayo iskuulkii jenaraal daa'uud oo fac weynaa magaalada muqdisho ka tilmaamnaa dad badanna ka soo baxay wax badanna lagu nacfiyey dad badanna waxbarashada ay barteen ubadkooda iyo noloshooda ku hanweyn inay lablaabaan waxaan ku faraxsanahay dadkii meeshaan deganaa oo si nabadgelya oo silmi ugu baxay markii loo sheegay in iskuul laga dhisaayo waxaan rabaa inaan hortiin ka xaqiijiyo wasiirka wasaaradda iyo wasaaradda waxbarashada iyo dadka soomaaliyeed waxbarashada jecel dhammaan inay u gundin yihiin sidii waxbarashada dadka soomaaliyeed ay u guulaysan lahaayeen maxaa yeelay iftiinka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo quruxda iyo nuurka waxay ku jirta waxbarashada ugu dambeyn wasiir faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan ilaalinta iyo horumarinta iskuulkan si uu u noqdo mid si hufan ugu adeega ardayda soomaaliyeed laga bilaabo maanta dhismihii waa bilaabanayaa insha allah mar aan dheerayn waxaan isugu imaan doonaa iyadoo la furaayo dugsiga oo ay kumanaan arday ay dhiganayaan oo kuwan yaryar ee fursad u waayay inay iskuul dhigtaan ay heli doonaan waxbarasho ay dawladda soomaaliyeed bixiso oo lacag la'aana oo aan kharash looga baahnayn sidoo kaleeto maalmo dhow iyadana waxaa la dhagax dhigi doonaa dugsigii sare ee halkan ku yaalla ee dugsiga sare ee jenaraal daa'uud deegaanka yaakshid iyo deegaanada ku dhow waxaan ugu bishaaraynaynaa carruurtooda markay dugsiga hoose halkan ku dhammaystaan dugsiga sarena halkan ayay ku dhammaysan doonaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa si adag ugu hadashay warar lagu faafayay warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaas oo sheegaya in la eriyey safiirka isutaga imaaraadka carabta u fadhiya dalka soomaaliya wasaaraddu waxay si cad u beenisay eedeymahaas iyadoo ku tilmaantay kuwa aan sal iyo raad toona aan lahayn islamarkaana waxa u dhimaya xiriirka siyaasadeed ee ee ka dhexeeya labada dal waxay ugu baaqday warbaahinta iyo bulshada inay muujiyaan mas-uuliyad iyo xirfadnimo ayna ku tiirsanaadaan xogaha rasmiga ah marka ay faa- marka ay faafinayaan wararka sidoo kale wasaaraddu waxay ka digtay faafinta warar qaldan oo lagu wiiqayo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo dalalka carabta siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sharood ku xiray ka qaybgalka kulankii uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud cabdicasiis siciid ayana faahfaahinaya tinta mucaaridka ee la baxay golaha mustaqbalka war ay ka soo saareen kulankii uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubnaha siyaasiyiinta mucaaridka ee ku midaysan golaha mustaqbalka ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ku aadan gogashii uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud tobanka bishan mucaaridku waxay sheegeen in horeyba ay diyaar u ahaayeen wadahadallada la xiriira xaaladda guud ee dalka arrimaha siyaasadda iyo muranada ka jira arrimaha doorashooyinka balse waxay shuruud ku xireen ka qaybgalka kulankii uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaridku waxay sheegeen in laga rabo madaxweyne xasan sheekh inuu daacad ka noqdo wadahadallada siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo xaaladaha khilaafka ee ka taagan arrimaha doorashooyinka waxay sidoo kale sheegeen in haddii madaxweynuhu uu daacad ka yahay wadahadallada ay tahay inuu joojiyo doorashooyinka halka dhinac ah ee ay sheegeen in madaxweynuhu uu ku tilmaamay qof iyo cod kaasi oo ay sheegeen inta uu wado inaanay ka qaybgeli doonin wadahadallada ama kulamada uu ku baaqayo madaxweyne xasan sheekh sidoo kale waxay soo jeediyeen mucaaridku shuruuddooda labaadna ay noqotay in la helo dhexdhexaadiyaal taasi u muuqata inay doonayaan dhinacyo labada dhinac ka madax bannaan mucaaradka iyo xukuumadda oo qayb ka noqda kulankan si ay goobjoog kaga noqdaan wadahadallada socda iyo waxyaabaha laysku hayo labada shuruudood ayay ku xidheen mucaaridku inay ka qayb galaan kulanka uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo dowladda federaalku ay dhowaan shaacisay in tobanka bishan uu qabsoomi doono kulan u dhexeeya dowladda federaalka madaxdeeda iyo siyaasiyiinta mucaaridka balse mucaaradku shirar u socday maalmahan kadib waxay soo saareen go'aano la xiriira shirka iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka kulanka waxayse shuruud ku xidheen sida ay kaga qaybgelayaan inta madaxweynuhu uu wado waxa ay ku sheegeen doorashooyinka halka dhinac ah ee uu ula baxay qof iyo cod siday hadalka u dhigeen sidoo kale waxay dalbadeen in la helo dhexdhexaadiyaal taasi oo u muuqato inayba doonayaan in la helo xubno kale oo kor joogteeya kulankan oo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo mucaaridka taasoo loo fasiran karo inay doonayaan in kulankan ay qayb ka noqdaan xubnaha wakiilada beesha caalamka si siyaasiyiinta soomaalidu maadaama ay isfahmi waayeen gacan saddexaad ay soo dhex gasho oo korjoogteen ay ka noqoto kulankooda lama se oga dowladda federaalku in arrintaa ay aqbali doonto iyo in kale waxayse u muuqataa in xaaladda siyaasadeed ee dalka markan ay kasii darayso marka la eego khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaridka iyo madaxda dowladda federaalka halka aad naga dhegeysaneysaan waa raydu joor markana warka caalamka taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in markabka xambaara diyaaradaha dagaalka u s s george h w bush uu ku guda jiro safar uu ku marayo badda carabta iyadoo ciidamada maraykanka ay fulinayeen go'doomin dhanka badda oo ka dhan ah dowladda iiraan taliska dhexe maraykanka ayaa intaas ku daray in markab ka xambaara diyaaradaha loo yaqaan george bush ay saaran yihiin in ka badan lixdan diyaaradood maraykanka ayaa duqeeyay doome iiraan leedahay oo ah kuwa dheereeya iyadoo arrintana ay soo cusboonaysiinayso welwel ku saabsan dibbilaawashada dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan dhegaystayaal warkii habeen halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa intana warkana warka xiga ku kulmayno waxaa idinku dhaafeenaa sidaas iyo nabadgelyo